Mashruucan rafiiqista Beeslaante oo iyo fulidii hay'adda khayrige yaa waliba dareere doone muddo hal isbuuc eh muddadaas yaa waliba ku faa'iidaysan doone ku dhawaada boqol qofood oo indhooliyaal eh iyo hano kale oo indho markaasi ay ku jirin mashruucan intiisa dareer yaa waliba lagu fuli doone isbitaalka degmada Daynil ee gobolka Banaadir agaasimaha isbitaalka degmada Daynil ee dhakhtar Cabbaas Cabdiraxmaan ayaa ku warmay mashruucan
anigoo ku hadlaya magaca isbitaalka daynil xosbitaal ahna agaasimaha isbitaalka daynil cabaas cabdiraxmaan shamuug halkan waxaan u mahadcelinayaa dhakhaatiirta iyo tiimka caafimaadka u yimid maanta inay bilaabaan shaqada daaweynta indhaha iyo fiiqida indhaha oo ahayd baahi aad loogu qabay degmada daynila aad ayaa lagu mahadcelinaya ilahay kusokow mahad ilahay kusokow dhakhaatiirta iyo tiimka iyo jimciyadda khayriid soomaaliya oo soo abaabuleen barnaamijkan caafimaadka oo indhaha loogu talagalay sida runtii degmada daynila degma aad u ballaaran waaye oo labaatan iyo shan kilomitr oo square ah oo ay joogaan ugu yaraan hal milyan oo barakacyaala marka laga reebo dadka deegaanka ah dhakhtar maxamed cabdulaahi kooshin oo eh dhakhtarka fuliyahaya mashruucan ayaa sheegay inay iyo faylanta inay beesalaan lanka adeega dadkan awoodna inay hubiyaan qarashka laka daaweeyoba ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadsan maanta waxaan qalin ka bilownay isbitaalka daynile general hospital isbitaalka oo ah isbitaal maaragtay babliga oo loogu talagalay bulshada inay ka faa'iidaystaan waxaan ka bilownay maanta adeega indhafiiqa lacag la-aan ah kaasoo ay ku deeqday jamciyadda maaragtay Somali Welfare Society ama jamciyadda khayriga Soomaaliyeed kaas oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya boqol qof oo qalina iyo ilaa saddex boqol qof oo daaweyna insha allah waxaan aad u mahadnaqayaa maamulka isbitaalka shaqaalaha iyo dhammaan maaragtay maamulka degmada oo si hufan oo qurux badan noola shaqeeyay waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii muxsiniinta ah ee la soo baxay maaragtay adeegan in bulshada uu gaaro waxaana ku mid ah dadkii ugu faa'iidaysadii indhafiiqistan beeslaante ayaa dareen shoog ku hadalay mid waliid cilmi ayaa lii dhahaa dhakhaatiirtii isha iyo qashay hal sano oogama jeedin waxba way mahadsan yihiin dhallinyarada iyo qashiishan waa mahadsan yihiin
ilaahayow adduunyii aakare ilaahow janno jeey ilaahow aakare meel sanqanka bii galantiyo walqaada mawaayta magan alijasagal magan alijasagal mahmad jiray xasan alxamdulilah maanta waa faraxsan yahay indhahay il abir ahayd hadda infeedamti waa mahadsan yahay dadkii iisanyeel ilaahay mahadsay toban san io dhahadan ilid ebirahayti inaa jimcaala afraxaa lee yiraa indhaha bugtaanka loo fiiqayaan ka mid ahay haayidda noo soo dirtay iyo bulshada noo soo qabatay oo nagu dadaashaan ka mahad haynaa indho waliba iyo qayb muhiima iyo ku-iina xubno qofka baniaadanka eh sidaas yeeta iyo hay-adda khayriga eh mudnaan iyo siidii sidii daaweolonka sameyn lahaay dadkana